أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa u tuugsi tagtay dowladda shiinaha kadib markii burbur iyo dhaqaale la-aan baahsan soo wajahday maleeshiyaadka murtadiinta dibadbaxo ballaaran oo looga soo horjeedo tacadyada dowladda salwiyaadda kenya ayaa ka bilowday gudaha dalkaas madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa amaro culus duldhigay maleeshiyaadka kooxdiisa si uu cadaadis ugu saaro xubnaha mucaaradka falanqeeyaal reer galbeed ah ayaa sheegay in dowladda salbiyadda maraykanka ay ku fashilantay ka hortagga taqadumka mujaahidiinta bariga afrika munaasabo lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxle ee wilaayada islaamiga bokool mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday macadka ibnu teymiya faraciisa deegaanka show iyagoona tartana dhiirgelinaha u qabtay ardayda macadkaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay sagaaliyo labaatanka bisha dulxijaha kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa u tuugsi tagtay dowladda shiinaha kadib markii burbur iyo dhaqaale la-aan baahsan soo wajahday maleeshiyaadka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya kadib burburkii ku yimid maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ee dhaqaale la-aanta haysata ayuu nidaamka xasan sheikh u dawarsi tegay dowladda shiinaha murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda riddada ayaa kulan la qaatay safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya kooxda riddada ayaa bejiin ka dalbatay inay siiso taakulo dhaqaale islamarkaana ay ku gacan siiso dhismaha maleeshiyaadka murtadiinta dowladda shuuciyada ah ee shiinaha ayaa dhowr jeer maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ku wareejisay gaadiid iyo dhaqaale kuwaasoo allaah fadligii mujaahidiintu ay xoog oga furteen maleeshiyaadka riddada kadib fashilkii ku yimid dagaalkii ay shahaada la dirirnimo ee kooxda riddada ay kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ayaa burbur xoogan ku riday maleeshiyaadka murtadiinta oo cududoodii la jebiyey uuna kala furtay nidaamkooda taageerada ka timaada dowladaha dibadda ayaa ah mar kasta midda ay ku taagan tahay kooxda riddada gaadiidka iyo saadka maleeshiyaadka riddada ayaana ah kuwa ay bixiyaan dowladaha ku lugta leh duulaanka ay shahaada la diriirnimo ee dalkan lagu soo qaaday mahadsanid abu xasaan dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo tacadyada dowladda salbiyadda kenya ayaa ka bilowday gudaha dalkaas haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi caliyare kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa maanta isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee dalka kenya kuwaas oo kasoo horjeeda musuq maasuqa sare ukaca maciishada iyo tacadiyada joogtada ah ee dilku ka mid yahay ee ciidanka boolisku ay ku hayaan dadka rayidka ah waa berigii saaka ciidanka boolisku waxay xireen waddooyinka waaweyn ee gala xarunta ganacsiga ee caasimadda halka dhismayaasha dowladdana lagu xiray silig banaanbaxyadan oo sidoo kale salka ku haya qof shacab ah oo dhowaan ciidanka boolisku ay si bareera ugu dhex dileen xabsiga ayaa dhanka kalena lagu soo aadiyey sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda ee looga soo horjeeday koruqaadista canshuuraha oo ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan qof labaatameeye kalena ilaa hadda lagu laayahay saraakiisha booliska ayaa xadiday gaadiidka wadooyinka badankood ee u dhow bartamaha ganacsiga nairobi sida ay soo tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta gudaha kenya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shalay qoraal ay soo dhigtay barteeda ekis waxay digniin u dirtay mudaharaadayaasha iyadoo uga digtay inaanay gelin xarumaha dowladda iyadoo sidoo kalena isla shalay ay digniin arrintan ku saabsan ay soo saareen safaaradaha maraykanka ingiriiska kanada iyo dalalka kale ee reer galbeedka laba sarkaal oo boolis ah ayaa toddobaadkii hore xabsiga loo taxaabay kadib rasaas lagu furay qof rayid ah oo aan hubaysnayn intii lagu jiray mudaharaad nairobi ka dhacay oo ku saabsanaa dhimashada nin lagu magacaabi jiray ojwank oo ahaa macalin baraha bulshada wax ku qori jiray taliyaha booliska kenya ayaa markii hore tilmaamay in ojwank isdilay balse markii dambe raaligelin ka bixiyey kadib markii baaritaan la sameeyey lagu ogaaday in si kasta loo dilay madaxweynaha kenya gaal william ruuto ayaa qiray falkaasi waxna uu sheegay in ojwang uu ku dhintay gacanta ciidanka booliiska mahadsanid caliyare madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa amaro culus duldhigay maleeshiyaadka kooxdiisa si uu cadaadiis ugu saaro xubnaha mucaaradka sida uu ku waramayo marwaan maxmed taliska maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya oo fulinaya amar ka soo baxay xafiiska xasan gurgurteen ayaa soo saaray amar ku wajahan dhammaan maleeshiyaadka kala duwan ee kooxda inay subax kasta hal saac oo subaxnimo xaadir ku aadaan xiryahooda oo aysan meel kale ka howlgeli karin islamarkaana aadi karin amarkan ayaa looga gol leeyahay in maleeshiyaadka laga ilaaliyo inay saameyn ku yeeshaan dhinacyada mucaaradka ayay filla soomaaliya isku hayaan arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda xasan sheikh ayaa doonaya in maleeshiyaadka lala socda dhaqdhaqaaqooda xubnaha taabacsan mucaaradka misaame qaybsiga la wadaagana laga saaro liiska maleeshiyaadka haddii ay isku dayaan inay u tagaan xubnaha mucaaradka taliyaasha ayaa lagu amray inay maalin kasta soo gudbiyaan warbixin dhammaystiran oo xaadirinta la xiriirta si loo ogaado cidda maqan iyo cidda timaadaba dhanka kale xasan gurgurta ayaa sidoo kale dhowaan amray in la baabiiyo lagana ilaaliyo inay hal goob iyo urur ahaadaan wixii ka haray maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya waxaana warka soo baxday labaiyo labaatankii bishan la amray in maleeshiyaadkaas lagu kala duro guutooyin kala duwan gaar ahaan guutada shanaad qaybta labaatan toddobaad iyadoo la abuuray ururka kontii saddexaad guutada labaatan iyo koowaad ayaa gebi ahaanba higalka laga saaray oo ahayd maleeshiyaadka eritereya ay tababartay intii ka hartay saraakiil cusub ayaa hogaanka qaybta shanaad ilaa labaatan iyo shanaad loo dhiibay iyadoo lagu magacaabay wareeg ka soo baxday labaiyo labaatankii bishan saraakiisha la magacaabay ayaa la xaqiijiyey inay yihiin xubno aad ugu dhow xasan gurgurte oo ay xisaab hoosaadka qoondada nidaamka waxay ugu yeeraan forbontifef wadaagaan tan oo lagu tilmaamay inay qayb ka tahay qorshaha xasan gurgurte ee dhisidda hoggaan daacad u noqon karaa falanqeeyaal reer galbeed ah ayaa sheegay in dowladda salibiyadda maraykanka ay ku fashilantay ka hortaga taqadumka mujaahidiinta bariga afrika eliyaas cabdulaahi ayaa eegaya warbixintan dowladda maraykanka ayaa la sheegay in dagaalka saliibiga ah ee ay ka wada soomaaliya uusan wax weyn ka geysan ka hortagga weerarada mujaahidiinta iyo taqadumka ay ka sameynayaan degmooyinka iyo deegaanada istaraatiijiga ah tan iyo horaantii sanadkan laba kun shan iyo labaatan markii uu donald trump la wareegay talada maraykanka ayuu sare u qaaday weerarada xagga cirka ah ee ay diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ka geysanayaan dalkan soomaaliya iyagoo xasuuqyo aanan kala sooc lahayn u geystay dadka rayidka ah jethro norman oo ah cilmi baaro ka tirsan machadka diraasaadka caalamiga ah ee denmark ayaa sheegay in soomaaliya ay noqotay goob uu trump ku muujiyo awooddiisa ciidan isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska wuxuu intaasi ku daray in xukuumadda washington ay taageero siinaysa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya sidaasoo ay tahayna ay taageeradaas wax isbeddel ah aysan ku samayn saaxada dagaalka taa beddelkeedna ay xukuumadda filla soomaaliya noqotay tutaag daran oo ka aradan dhanka siyaasadda iyo amniga bilo kooban kadib markii uu trump talada la wareegay ayay ciidamada shabaabul mujaahidiin qaadeen ololo dagaaleed baaxad leh kaasoo ay maleeshiyaadka ridada ugala wareegayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo bariga hiiraan arrinkaas oo ceel ku sii riday iskudayadii uu maraykanku ku garab istaagayay maleeshiyaadka murtadiinta david sterman oo ah ku-xigeenka barnaamijka amniga mustaqbalka ee hay-adda new america ayaa quus ka muujiyey dagaalka aanan dhammaadka lahayn ee uu maraykanku kaga jiro soomaaliya isagoona soo deliishanaya sida ay usii bullaalaysaa awoodda mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan ka tirsan hay-adda new america waxa uu sidoo kale carabaabay in muuqaaladii laga daawanayo baraha internetka bishii lasoo dhaafay ee maarso ay muujinayeen mujaahidiinta oo la wareegaya degmooyin kaabiga ku haya magaalo madaxda muqdisho islamarkaana ay kontarollo ka samaysteen waddooyinka muhiimka ah ee soo gala caasimadda iyagoona halkaas ku sameynaya baaritaanno kala duwan abuukar carmaan oo ah falanqeeyo siyaasadeed ayaa isana sheegay in istaraatiijiyadda dagaal ee maraykanka ee soomaaliya ay tahay mid aanan xaqiijin wax guul ah isagoona tusaale u soo qaadanaya sida awooddiisa ayuu ugu soo koobantay diyaaradaha daroniska kuwaasoo uu ku xasuuqa shacabka soomaaliyeed isagoona carmaan bidhaaminaya in dadka soomaalida ay taageero siinayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab mar weliba oo xasuuq ay xukuumadda washington ka geysata gudaha dalkan soomaaliya waxayna markan u muuqataa in maraykanku uu si buuxa ugu fashilmay hardankii uu ku jiray labaatankii sane ee lasoo dhaafay kaasoo uu ku doonayay in saaxada uu kaga saaro awoodda jihaadiga ah islamarkaana uu dalkan ka hirgeliyo nidaamka liita ee dimuqraadiga ah munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaanka buurdhuxle ee wilaayada islaamiga bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan hayaa waa munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana shahaadooyin lagu guddoonsiinayay konton arday oo ka qalin jabisay mu'asasada alxikma faraceedii labaad ee magaalada buurdhexunle munaasabada oo ka dhacday masjidka jaamica ee magaalada buurdhexunle ayaa waxaa goobjoog ahaa marti sharaf isugu jiray culimo waalidiin nuqabo iyo mas-uuliyiinta wilaayada sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bakool oo ka qayb galay munaasabada ayaa kelimadan goobta ka jeediyey isagoona si gaar ah u xusay ahmiyadda ay leedahay waxbarasha walaalayaal walbarashadu sida maanaa la ogye waa iftiin oo may ahaa ilbaxnimada islaamka ama muslimiinta iyo leyna may baan ataa cudub dhahaad yaan ata walbarasho la'aan nolol la'aan waay nolol oo dayibo ahoo faylaho qofka usuku noolada kormale marka walbarashadaas marka ahmiyadiya kolley hadda wal ogye alxamdulilah ilaahay baan ka mahadsan xibdad xirfadaha barday oo sharqaan ha barday cilaansaar ha barday caafimaad ha barday iyo hadda qalanjibyohay xirfadaha barashadiyo waa shareecada islaamku maqaam sarreeya oo eedan wiin yaa ka layin barashada maanaa xirfooyinka iyo farsamadaha gacanta eed iyo eeda maanaa ahmiyad wiin islaamka ka fadhiida sidoo kale waxaa dhankiisa kelimad kooban ka jeediyey maamulaha madarasada alxigma hadafka maanta aan u fadhino waxaa weeyaan qalanjibin arday dadaashay ku dhabar adeegtay ku sabray inay waxay ka bartaan xaruntan mu'asasada alxigma waa dufcadii ugu horreysay ee ka qalanjibinaysa maanta ee xarunta mu'asasada alxigma ardadan hortiina ka muuqata waa ardadii ku sabray go-aanna ku gaaray waxbarashadoodii ay xaqiijiyaan waxaa halkan shahaado la gaddoonsiinaya ardadii baratay xirfadaha arqaanka cilaansaarka iyo caafimaadka si guud ahaan ardayda qalanjibinaysa waa konton arday sidoo kale suldaanka guud ee beesha hadamee suldaan bunow ayaa ardayda wax ka barata xarunta alxigma si gaar ah haweenka kula dardaarmay inay sare u qaadaan barashada xirfadaha asaasiga ah manaanta ma goon hankala dardaaramay kaalanta caafimaadka eed eed aan banawta weliba mayb waa eed juhdinka bi inay dhakhaatiir nagatan macalimiin dalbatan la siinshaan dhinaca caafimaadka waliba balaanga inaysan dadku kufalanaataan anin baahanya maana taas dardaaro ay tatan kale hirfadooyinka hatalasan baraha ay balaanta haddii atiin magalka badanaba shaqada usiin badana balaanta walaa shaqada ku gaabin hirfadooyinka wali aasaaska haayay oo hirfadba balaahan lahaada jartay balaan laku ogaay runtii ku gaabeen dambiilogya suubiyaasi male salladogyeeda yeeda suubiyaasi male sallo male maybu waaha balaanta walaageygi marayd hakashaga ay jartay idingolile yeeda diyaarsadaasi weelka walaka edeegadaas yeeda diyaarsadaasi walaayohay dhanba milemanaa yoobalha ku tahay waawa reer magaalo liley magaalada ilaa ugaada dibadara ka tiirsin taas aysinka dhinay wal kastoo xirfadba oo balaanba lahayta in dib ha noolaysatan inaysan iska deeshan sidoo kale ardaydii qalinjabintooda loo fadhiyay ayaa dhankooda soo bandhigay wax ka mid ah mawaadii ay barteen bakteriya waa noolyaal aad u fara badan waxaana laga helaa sida boorka dhexdiisa biyaha dhexdooda hawada dhexdeeda afka dhexdiisa sanbabada dhexdooda sanka dhexdiisa iyo gudaha mindhaarada bani'aadamka iyo xoolaha sida xaqiiqada ah meel aan bakteri lahayn ma jirto qaar bakteriyada ka mid ah waxay sababaan cudurro khatar ah sida serious disease qaarna way iska dhibyar yihiin sida hermelis disease
murqaha aadamiga waxaa loo kala saaraa shan iyo toban qaybood waxayna kala yihiin masalis of the head and face muscles of the ears, muscles of the neck, muscles of the back, muscles of the abdominal, muscles of the perineum, muscles of the thorax, muscles of the shoulder, muscles of the arm forearm, muscles of the hand, muscles of the leg, muscles of the pelvic, muscles of the foot, general muscles.
Six right of the right, right the right, dawsa, right loose, yes sir. right patient to cancer, right root smells, right administration maamulsa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
ugu dambeyn waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha sare ka galay imtixaankii laga qaaday mayba ku guulaysatay oo wilaayada islaamiga bokool abaalmarinkan ka tala galay sharqaan cuseeb eh oo sajal eh iyo gacantiya ka rakabado doonta insha allahu tacaala farsamadii iyo kabarati muasasatu alxigma magaalada buurdhexonle afartaas qof kaalinti kood galan bareeja ah wilaayada maybaan ka talagalay qof kastaba milyan lacage shilin soomaali ah qof kasta hal milyan lacage shilin soomaali ah marka qaybta oo cillaanka kaalinta koowaad afar qof waayoon in weerana maryan cumar cali maryan yeen mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali nasro maxamed yare mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali fardowso xuseen salaad mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali safiyo iftiin cali mayba abaalmarin helay milyan shilin soomaali waa dufcadii koowaad ee ka qalinjabisa xarunta mu'asasada alxigma faraceeda magaalada buurdhuxunle kana mid ah madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool waxaana xusid mudan in dhammaan ardaydan la guddoonsiiyey shahaadooyin ka tarjumaya xirfadaha ay barteen waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambayntii mas-uuliyiin ka socotay maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa booqday machadka ibnu teymiya firaciisa deegaanka show iyagoona tartan dhiirgelinaha u qabtay ardayda machadkaasi tafaasiisha warkan waxaa haya casaam carafaad mas-uuliyiin ka socda maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa booqasho indheindheyna ku tegay machadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxayna wafdigan tartan aqooneed dhiirigelin u qabteen ardayda machadka oo ah macad toddobaadla hola dhigto maalmaha khamiista iyo jimcaha tartankan ayaa waxa uu dhex maray laba majmuuc oo kale ah majmuucada cumar binu khadaab oo ah wiilasha ardayda macadka iyo majmuucada caaisha binta abibakar sadiiq oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya guusha tartanka ayaa waxa qaaday oo kaalinta koowaad gashay majmuucada caaisha oo ah gabdhaha macadka ibnu teymiya farciisa deegaanka show macadka ibnu teymiya insha allahu tacaala kana furan xaafadatu show maanta insha allahu tacaala waxaana noo dhacayo noo jira insha allahu tacaala tartan oo dhex maraayo qismigiinan gabdhaha iyo qismigan wiilasha majmuucada wiilasha cumar ayaa la dhahaa insha allahu tacaala مجموعتنا قبلها إذا كان عايشة يا الله وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت تذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حضام قد جمعت لسوف تعض من ندم علي وما تغني الندامة إن ندمت منظومة البيقونية قالنا وحنو بلاواي ويلشا مجموعة عمر مجموعة عمر نو بلاويسا والمسند المتصل الإسناد من طويه حتى المصطفى ولم يبن مسند متصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل mudiirka macadka ibnu temiya farciisa deegaanka show oo goobta tartanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey maraaxisha uu soo maray macadka iyo tartanka sida uu kusoo dhammaaday maanta waxaa booqasho inoogu imaaday rag ka socda maktaba dacwa meesha waxaa weeye maanta waxaa ka dhacday xaflad kooban bandhig tacriid yar ayaa ka dhacay waa marka musaabaqa waxaa ku dhex jirtay musaabaqa yar oo u dhexaysay ardada dhigata macadin temiya oo ka koobnaay wiilalii gabdhaba musaabaqada waxaa ka soo baxay markii axeeday soo gabagowday kadib waxay guusha u raacday gabdhaha oo ahaa majmuucatu caaisha waxaana kaalinta labaad saa ku galay majmuucatu cumar oo ahaa wiilasha musaabaqada kadib jawaa-is ayaa la guddoonsiiyey dhalabada jawaa-istaana waxaa xeeday gabdhihii oo ahaa majmuucatu caaisha macad mintemiya oo ahaa macad ka furan gobolka oo muxaafadaad badan saacadan ka furan kan maanta lasoo booqdana uu ahaa faraciisii muxaafadada jallaqsi ee degmada show macadkane wuxuu ahaa macad isbuuclaa oo furnaa labada maalin oo ah khamiisa jumcada macadka ibnu temiya ayaa faracyo kala duwan kula degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan waana macad toddobaadlah islamarkaana bixiyo waxbarasho taya leh walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu